kenyana waxaan u sheegaynaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo ku gabanaya oo maxaan ku rahdaa ka soo arbushaya saldhigga badaxaawa sax ma ahan arrintaas madaxda kenya hadday ku og tahay waxaan samayn doonnaa in halkan aan ka arbushno annaga madaxda kenya waxaan samayn doonnaa haddii arbushkaas ay amar ka qaadan weydo inaan halkan ka arbushnaan samayn doonnaa hadday amarkaas fulin weydo waxaan ugu digaynaa dowladda kenya daris baan nahay waxaan ilaalinaynaa wanaagga waxaan ilaalinaynaa nidaamka nidaamka ha ilaalisa in saldhiggeeda noogala soo baxa oo nagala soo arbusho ma yeelin waxaan u dulqaadanaynana maaha kenya daris baan nahay darisnimada ha ilaalisa hadday ilaalin weyda waxaan amrayaa ciidankan inay nairobi ka casheeyaan